mas-uuliin hor-ka haya gudoomiyaha degmada weejida ahna doqa magaalada maxamed macalin yuusuf oo qeybiyo ku-hayanga saraakiila hay-adda amniga iyo odayaalka dhaqanka degmada iyo weliba ayuu ku jawaabanasi qabsiga dhululka weliban ayuu kormeeran ilaa iyo tumiilaba wada oo halbowlan ee degmada weejida sidii loonka hortaga lahay isqabsiga dhululka kormeerka mas-uuliyiinta ee weliba ka qotomaya sidii sharci dowladeeda laanku saaro lahay isqabsiga dhululka welibana ayuu xariiqana goobo lon qorsheey in yeetaa dhululka dowlada oo landhisida kornaa aana kumid ee hay-do amniga iyo odayaalka dhaqanka degmada oo la hadaleen warbaahinta iyo baaqan dareenga shacabka degmada weejida iyo kutigtoonadanga dhululka sharci darada ee ayo dhisidayanga idii alaamadahi gaasku-eesa gale ummad waalanha ka hisaaban ummaduna gartee gala doognonuma e lankii ardeed anti geeg lahaalaamaday kubacdi wal hooblaka araga anti isulaha gobada iyo ardeed la ganaahee dhulna malsiyaw odayaalkana markaati ku eyin walaagii hoostan ee arde hooblaaska qobsadaha kolley mooshiini taasay ardeed maxkamadii yaantaale markuun ardeeda laakiin walaagii geegka gudoomada mudda markaati ku eydaad horweed laha alaamaday walaay korku e langnamiska qobsada kor waliba lankosheleeyisalama kilomitr iyo seta kilomitr oodadi dadkii hayteed geeka laladegaalamay waliyo suubyenga macnaa ini wal anjara doongna eyin yalha kujibaabay unooneba doona enna eeda dhibwiinganka gamni dacwadaasna unu gudbiisini walibana gallay dadki deegaanka walaan ama iska dhammaaya doona yana galli dacwadaas dacwuuna maamulka iyoonay aragdeeda maxakaamad ilaa saldhig unan gudbiiniyu walniila ogolaadi eeda dadka niila ogolaaday niila shagaya mishoolan aragdeeda horwadeen niinku lahayna anka mahasanyin
lamba meeli magaalada geeka laha alaamaylanka koorku-eela ka qobsado bari anta ani lee wal ero dhibaato ka deerta wal isu sheegay sidii wal dadkan degmadan weejida wal ku qobda doonaan ma eh lan welba meeli isuleeyi dowladda leleh meelliin ogolaane anta ani le anta adi le liin arnay calaama liinka soo banee dowladda wal unku sheegna lanki iska dila hataba isu sheegay sidii wal dadkan weydii doona ma
bulshawiinta oo kanoola reer weejid ee weejid haraariis kanoola ma in sheegana mis mayba in sheegana ini jididkan laha dhigah dhikay mis laha alaamay walaay korku eh lan ala lankii haska gobsadan lan dulma fadow ey lan dowladnimada inin hagaagsanayna mis inin hogaasanayn ey maana lan iska gobsada korna maan liinka kuwi korna tan kale rasuulka alayhi salaatu wasalaam may baray adulma dulumaata yowma alqiyaamati lan oo deegaankan degan dholindiidinyi ma jara laakiin afar kilomitr xayira nagaas ay walxayiro kororta alxayru lilaahi ilaahay baa iskula dhulko laakiin ilaahay baadija rasuulka alayhi salaatu wasalaam dhulaha yiri jari dhulkaas maylanka edeyga jaray gaala zekida la aruuriyo yalkadaa iyo jari lan shaqse oo deegaankan degan lama kilomitr nishileys hayrada xaaraan way dulmo waay ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada weejida ahna doqa magaalada maxamed macalin yuusuf ayaa bulshada kula hadalay dadka dhisadaayan goobo dowlada iyo leeyanga in markaas laaku saaray awaamira walowna calaamaynin waybu aha yacni hata wayba dareema korta ana waqti xaadirkan way roogna meel duur ah meelna una hata duurka una roogna oo sheegada lambaan deganayna meel ku sii shishayto oo intaaso kilomitr ah shan kilomitr mega kilomitr haysid jalmigeera dadkan kasaasan ilaa ili kilomitr taliyaha saldhigii iyo odayaalkii iyo inshaga dad iska haysadan oo goriinis haysadan tooriinis haysadan misaarinis haysadan lankaseeda yahayd marka wal suurtagal ema eh way suurtagalanka nagadaane horta marka horeba sharciyan lanka dhulka may siiye inii oo sharciga dawladda hoose sharciyan kan dawladda mayn ogoli lanka inii dhulka usu lahaaba labaatan mitir oo isku were